Muddo afar bilood ah ayaa waxaa magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya ka taagan koronto la'aan saameyn xoog leh ku yeelatay nolosha dadka, ganacsiga iyo goobaha caafimaadka. Shacabka magaalada Mandera oo ka mudaharaadayay koronto la'aanta ka jirta halkaasi ayaa cabasho xoog leh ka muujiyay, iyagoo sheegay in afar iyo labaatan saac ay yihiin koronto la'aan.
Waxaan maanta halkaan iskugu imid annagoo reer Mandera oo dhan in magaaladii Mandera afar iyo labaatan saac koronto laga laayahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo beled xawleeda maalintii dhagax loo doonta magaalada manderana weligeed ay dowlad lahayd kenya ka mid ahayd dhibka la sheegayo oo maanta mandera yeelana waxaanu ognahay mbiga mandera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub kuwii horena ay sii yeeleen matooriheena la yidhi ma shaqaynahaya mandera 1971 db lay keenay ilaa maanta sanad iyo laba intaan keen reer mandera aan ahaa odayaasha magaalada mandera ka mid ayaan ahaa mas-uul baan ka soo noqday marxaladda maanta mandera taalamaha mid weligeed soo martay marka waxaan uga cabanhaynaa dowladda national government iyo county government ma doonayn annaga in macnaha mandera maanta beled xaw aan dhagax loogu doonto oo boqol shilin ay islaan masaakiin intay aada beled xaw konton shil ama lix shil ay kasoo siisa baraf oo mandheera madaxdeeda ay balaxa ay u doonanaysa meeqaasun wax noola soo doonanay ceeb weeye midda tan madaxda qaar maanta ku jirta kursiga haddaan kamid ahaan lahay anigu is casin lahay because howlgab ay dadka ka dhigeen hawshoodii ay garan laayihiin waxaan leeyahay sida ugu dhaqso badan cabashada mandheera laga soo cabanhayay in laga soo jawaaba afar bilood wixii la sugaayay markii laga quustay ramadaan baa soo gashay kuleylka boqolkiiba afartan u maraa magaalada koronto male masaajid laguma tukan karo isbitaalada waa xiran yihiin shacabka reer mandheera magaalada mandheera waxa weye magaalo gobola waaye awal degma hajir hadda gobol waaye waa sideed degmo ayaa gobol utahay barafka waxaa loo raadsadaa melaxa waa loo raadsadaa shalay waxaa lii sheegay d c ga iyo haddee ba kaleeyahay gudoomiyaha degmada mandheera inay maaragtay nimanka wata mas-uuliyiinta barafka u raadsadeen madaxaw war belyan laba boqol iska haystee yaa koronto la siiyo naga ganacsado islaam ah annaga lacagaa dhiibaynaaye jeebkeena lacag ka dhibana yaa naga ganacsadaa mas-uulnimadii waa la gafay mas-uulnimadii waa la gafay ilaah ilaah u tooba keenaan hadday warkaa dhegaystaan intay soo raacaan lixdeed m b iyo gabana senata matooraan noo keenaan ama deeqa kusoo qaadaan ama deeqa kusoo qaadaan waxaan ugu aan leeyahay magaalada madheera arrin kalaa ku darsanaya oo fursad daabay maantay tahay waa u qaybsan yihiin dhowr isugu qaybsan yihiin badan waxaa yeelay kuwa badan oo waxaa jira ka ganacsada qoodaarta iyo biyaha iyo wixii labada ka ganacsada waxaa jira kuwa waayeelo oo xanuunsan oo sariir saaran oo u baahan koronto u baahan oo magaranaysa faan iyo u baahan qaboojiye u baahan kuwa isbitaalaha ku jira waxaa jira keliyaha laga dhaqaayo oo xanuunsan oo isbitaallada ku jira waxaa jira wax badan baa jira daawooyin waxaa jira firijeerad taallo waxa weye kuleel u dulqaadan karin wax badan marka laisku daro waxaa weeyaan dhibaato badan baan ugu haysata halkan shalay iyo saaki labadaba waxaan ku kalaanay kenyabaa waan ku kalaanay warna qanci inooma sheegin